hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodmo iyo weliba baawar shixnad gargaaray wadayeen dartay degmada awdheegle gobolka shabeellaha hoose meelas oo dhowaan fatahaad kujeysadii webiga shabeel baawarta wadi gargaarka loonku targalay inyo ku faa'iidaysadaan shan boqoloo qoys hana soo saameynka ku tiirtay webiga shabeelle usa saamay degmada awdheegle tuulooyinka iyo deegaanada ka hiranba goobta laku diray baawarta waliba goobro ku hayay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka doctor axmed cabdi aadan usoona baawurta ka wareejiyay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose in aan dirayno shiixinad gargaara oo aan u dirayno gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdheegle oo run ahaantii maalmahan ay ka socdeen biyobaxo iyo fatahaado iyo wixii la mida isla markaana loo baahan yahay gargaar degdega in la gaadhsiiyo raashinkan waa ilaa waxaa loogu talagalay ilaa shan kun oo qoys oo runaantii aan jecelahay insha allahu tacaala in la gaadhsiiyo hay-adda maaraynta masiibooyinka oo mar walba u taagan inay ka jawaabto hadba dhiilooyinka ama dhibaatooyinka biniaadanimo ee ummadda soomaaliyeed haysta waxaa maanta mar kale in aan maaragtay u dirayno shixnadan gawaarida ee shanta kun ee qoys loogu talagalay inay u gargaarto ama gargaarka lagu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa muddana guddoomiye inaad insha allah raashinka gaadhsiisaan dadkaas mas-uuliyaddeedana aad qaadaan insha allah sida uga habboon aad u gaadhsiisaan wixii kale dhibaatooyina jira ee xaaladaha jirana aan ka wada soconno si mar walba gargaar degdega loogu fidiyo ummadda soomaaliyeed ee markaa gobolka ku sugan dhanka kale maxamed ibraahim bare gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee soodmaan kuma hadnagay gargaarkeen dartay shacabka ka nool degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose aad iyo aadaan umada mahadsantihiin dhammaantiinba waxaan rajaynaynaa insha allah in qof walboo soomaaliyeed uu heli doono gargaarka loogu talagalay inay gaarto insha allah gobolka shabeellada hoose gobol qaniyana oo laakiin nabadiidka ee mar walbaba dhibaatada ay geysteen darteeda ay saameynta ugu yeelanayso baahidana ay ugu imaanayso waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka bixi doonaan ayna u baahan doonin in ayaga gargaar soo gaarsiiya ayaga ay wax gaarsiin doonaan balse hadda maanta baahida jirta intaan la gaarsiin doono maahan in ku wada filan ayagoo dhan deeqduun gargaarka iyo weliba ku faa'iidaysada doonana bulsho fara badan oo aan gabaynbaayo shalduban